kalfadhiga koowaad fadhigiisa toddoba iyo tobanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle uu shir guddoominayo guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle cabdixakiin luqmaan xaaji maxamuud oo uu helinayo guddoomiye ku-xigeenka labaad mudane mahad xasan cusmaan ayaa ka qabsoomay caasimada hirshabelle jowhar ajandaha kulankan ayaa ahaa ansixinta guddiyada dastuurka iyo xerhoosaadka baarlamaanka hirshabelle kaasoo taariikhdu markay ahayd sagaalka februaayo sanada laba kun koo iyo labaatan xubnaha gudiyada usoo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka iyagoona iska dhex doortay guddoonka guddiga ugu horeyn guddoomiyaha baarlamaanka ayaa xildhibaanadu u faahfaahiyey sida ay baarlamaanka muhiim ugu yihiin labadan guddi sidoo kalena wuxuu guddoomiyaha xusay in gudiyadan kale ee golahan uu gacanta ku hayo shaqadooda dhowaan la horkeeni doono baarlamaanka si ay kalsoonida u siiyaan afmoogii ay ku qorneen dastuurkeennii iyo xerhoosaadkeennii waana waajib qof walba oo ka tirsan hiirshabeelle inuu akhriyo ogaadana waxaa la yidhaahdaa war magaala warqaduu ku qoran yahay ay ogaato qof walba uu ogaado dastuurkiisa waxa uu qorayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ayaa xildhibaanada ugu jawaabay su-aalo ku saabsan habraaca loo maray dhisida labadan guddi marka sida sharciga ayadaa samaynay ayagaa is doortay ayagaa guddoomiye gudoomiye ku-xigeen isku doortay kadib ayinta keennay go-aankan idinkaa iskale laakiin annaga waxaan fiirinay markay noo keeneen isdoorashadoodii raalli aan ka noqonay waayo afar sano horaa soo shaqaynay dadka hadda qaarkood guddoomiyaasha loo doorto dadka munaasibka ahay waayo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa aragtidooda ku biiriyey guddiyada maanta baarlamaanka horyimid waxayna xuseen inay soo dhaweynayaan sida muhiimadda loo siiyo guddiyada maanta lasoo hormariyey
waxaan ka shaqaynanay muhiimadda koowaad ama waxa ugu weyn oo ay tahay yihiin sharciyada ama shuruucda dowlad goboleedka hirshabelle ajendahani maanta yaallo oo ah dhisidda guddiyada waxaan ula sheegay in labada guddiye maanta noo hortaalla ay yihiin labada guddiye ugu muhiimsan oo ay tahay haddayna ayagu jirin inaan sharci laga shaqayn karin ajendooyinka ugu horreeyey in loo keenana ay ahaayeen dastuurkii xeer
waxaan ka koobannahay sideed xubnood toddoba xubnood toddobadaas xubnood oo ay ka mid yihiin xildhibaan anigoo idin hortaagan xildhibaan axmed fariise ahmiyad weyn uu leeyahay guddiga baarlamaanka waxaan codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh sida guddoonka ay noo soo xuleen inaad codkiina noo siisaan sideedaas xubnood ayaan ka koobneen waxaana ku wargeliyey in aan samayno doorasho annaga dhexdeena qofkii markaas aan u aragno inuu guddoomiye u noqdo soo sharxo ku-xigeen soo sharxo jiro annaga anigoo matalaya magaca xildhibaanada qaarkood waxaan ahay awoodda saddexaadaan ahay markii nooloo fiiriyo haddana saasay tahay markii wax la qaybsahayo annaga macnaha booskaasayta ma joogin oo qaabkaasayta wax kuma xildhibaanada hirshabelle ayaa qaab gacantaag ah ku ansixiyey guddiyada dastuurka ee baarlamaanka waxaana natiijada codeynta ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle cabdixakiin luqmaan xaaji
waxaan rabnaa inaan ku dhawaaq natiijadaas dhegeysano tootanka xildhibaanada inoo joogay howlka waxay ahayd kontan iyo toddobo waxaa ogolaaday xildhibaanada ogolaatay ajandihii la ansixiyo waxay ahayd afartan iyo sagaal xildhibaanada ka aamusay waxaa ahayd saddex waxaa diiday xildhibaano dhan shan saas ayuuna ansax ku yahay baarlamaanka hirshabelle ayaa muddooyinkan dambe ka doodayay in wax kabedel lagu sameeyo dastuurka hirshabelle iyadoo dhowaan xildhibaanada ay ansixiyeen in muddaxileedka dastuurka hirshabelle laga dhigo shan sano